kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka caweyska idaacadda beerulaha magaalada baladweyne waxaana barnaamijkeed la socodsiin doonaa anigoo maxamed cabdisane dhinaca farsamadana bilaalla daahir waanaya noo joogo waxayba kala duwan ay ka mid tahay qaybtii afka dhaqanka iyo sugaanta ayaan barnaamijka idinku haynaa intaana gudagalin kusoo dhawaada ee iska daafurka
weli jacaylku kuma gelin heesahaa kuma dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gaban un qaba gobogobo ma suuna weli jacaylku kuma gelin heesahaa kuma dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gaban un qaba gobogobo ma suuna sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirise sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirise adiguna imaad garan nagahaabsan waan ogan jacaylkuna gadiira adiguna imaad garan nagahaabsan waan ogan jacaylkuna gadiira ado guriinikaatiga haddii calaabka ku galo gorba ii xasuusta gorba ii xasuusta ado guriinika jira haddii calaabka ku galo gorba gorba gorba ii xasuusta gorba ii xasuusta weli jacaylku kuma gelin uma soo girangirin dood qaniyadiisi sida ruugantaa qaba gabaxgaha masuusi weli jacayl kuma gelin uma soo girangirin wadqaniyadiisiyo sida ruugantaal qaba gabaxkaha masuusi gala lahaa timaadin gabadh yahay kumuu falan xamikuguma guud wadhin gala lahaa timaadin gabadh yahay kumuu falan xamikuguma guud wadhin adiguna imaad garan annagahaabsan waan odan jacaylkuna gadiira adiguna imaad garan annagahaabsan waan odan jacaylkuna gadiira had kastaba hagaado haddan gacanta ku dhigo guguwey cusbuula guguwey cusbuula had kastaba hagaado haddan gacanta ku dhigo guguwey cusbuula
heesaasi uu ku luuqeynaya fanaanka muuse ismaaciil qalinle waxay daafur ahayd barnaamijka caweyska idaacadda beerule magaalada beledweyne way ujaada sidaatan isaa dhibicsidayaad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan waraheena bulshada sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo websaytka markanna waxaan idiin soo qabanaya qaybtii afka dhaqanka iyo sugaanta waxaana soo jeedinaya macalin bashiir maxamuud cabdi
dhaqa soo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeennii cawayska qaybtiisii afka dhaqanka iyo suugaanta ee raadiyo beerlula oo aannu kaga hadleen geel jacaylka soomaalida ama soomaalida siday geel u jecesha waxtarka dhaqaale iyo bulsho ee geeluu leeyahay darteed ayaa qof kasta iyo qoys kasta oo reer guuraa ahi ku jeclaaday geela kuna dadaalaa sidii uu weliba tiro badan uga yeelan lahaa waxayna qabeen geeljiruhu ama reer guuraagu in raaskaan geel fadhiyin kala dhiman yahay sharaftiisa noloshiisuna aanay huraynin qaxar iyo qalalaase xalaal iyo xaaraan si kastaba ha ku soo xerogale eh wuxuu qof waliba waajib isaga dhigay sidii uu ku hantiyi lahaa jacaylka loo qabay geela lahaantiisa iyo dhaqashadiisa kii aanu xeradiisa ku jirin baadigoobkiisa ayuu hayey kii lahaana wuu ku fara adeegay wuxuuna noqday geelu hanti qaali ah heliddiisu dhib badan tahay xero ka saaridiisuna adag tahay qiimahaas loo yeelay raacdadiisa loo wada guntaday iyo sida uu ugu fara adkaa kii godolkiisa iyo gaadiidkiisa wax ka hayey waxay ahayd xaajo dabooshay qiimaha iyo qaayaha xoolaha kale isagana ka dhigtay meesiga keli ah ee hunguriga lagu wada hayey waxaa la sheegay habaarka ugu weyn inuu ahaa geel iyo wiilba beel ducada ugu weynina ay ahayd geel iyo wiilba ilaahay ku siiye geel jaceelku waa ku weyn yahay qof kasta oo soomaali ah oo xoolo dhaqato reer guuraa ah heliddiisa oo keli ah ma jecla ee hayntiisa ayuu aad u jecel yahay waana ku adag tahay in uu xirada ka saaro si kasta oo qof uu jecel yahay ama ka xishooda u weyddiiyo kama suurtoodo inuu si howl yar u siiyo dadka caynkaas ah ee bixinta geela ku adag tahay mararka qaarkood waxaa lagu tilmaamaa in ay dhabcaalla yihiin suugaan fara badan ayaana arrintaasi lagu soo qaaday oo tilmaamaysa waxyaabaha muujinaya in reer guuraaga soomaaliyeed uu jecel yahay dhaqashada geela waxaa ka mida maahmaah odhanaysa geel adiguna ha bixin nin lehna ha u dayn balday taas oo looga jeedo haddii aad geel leedahay ku fara adayg oo cid waxa ka siin geel aadan lahaynna xumo iyo samaba ku dadaal sidii aad ku hantiyi lahayd allah u naxariistee gabyaagii xaaji aadan afqallooc oo muujiyey jaceylka uu u qabay lahaanshaha iyo dhaqashada geela gabay uu tiriyey ayaa baydadkiisa waxaa ka mid ahaa labadan tuduc badda jiidhayaa iyo berri jaanta mariyaaba walee geyl jaceylkan u qabo waa u jirabi ruuxuu yidhi badda jiidhayaa iyo berri jaanta mariyaaba meel walba u marayaaba walee geel jaceylkan u qabo waa u jirabi ruuxa nafta waan u dhibayaa buu yidhi meel walba u maraya lexjeclada geela loo lahaa waxaa kaloo muujinaysa maamaha soomaaliyeed oo caan ah oo tiraahda nimaan bakhtiinin ma baxnaanin ujeeddaduna waxaa weeye jacaylka loo qabo darteed ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda hashiyoo nafbaxaysa oo xaraarug ah in kii lahaa aanu u quurin inuu xawda gooyo oo bilaaw uu kaga xabsiiyo kuwii kale ee jiiraan la ahaa ama aqribo la ahaa ee kula taliya warhasha way dhimanaysaaye gowracna wuxuu u arki jiray in ay yihiin kuwo cadow ah oo duulaan ku ah hashaas lexjeclo kalena aanay heenne doonaya in ay hilibkeeda duurduurtaan sidaas darteedna waxaa dhici jirtay in hashaas isaga oo ka rajaynaya in ilaahay uu caafiyo ilaahay inuu awood u leeyahay uu caafin karo in haddana mararka qaarkood ay sidaa ku baktin jirto hashiina meesha lagu weyn jiray hilbaheedina meesha lagu seegi jiray iyada oo la wada ogsoon yahay sida reer guuraaga soomaaliyeed u aaminsan yihiin diinta islaamka iyo sida ay u ixtiraamaan qawaaniinta iyo rukumada diinta ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda in dad lexjeclada geela ay ku dheer tahay meel fogna ay uu ka mudan yahay in ay waajibaadkii diiniga ha dib u dhigaan sida tukashada salaada oo kale waa goorma waa marka hawsha geela iyo salaadda ay isqabtaan hees arrintaas tilmaamaysa ayaa waxay odhanaysaa salaaddiiyo suub salaadaa daaran ceelkii marka la shubaya salaadiiyo suub hubaleyka salaadaa salaadaa ha daaran hubaleyka suub hadday timid hubaleyka salaad la qallee buu yidhi astaqfirullah salaad la qallee buu yidhi kiina walaalkii wuxuu ku yidhi niyaho salaada geela aad ku dhex tukanaysid ka daa buu yidhi haddaadan ka daynayn midda maqribkii a ka daa buu yidhi haddaadan ka daynaynna nuunuuda ka dambaysa markaa salaada ka baxda waa tasbiixdii nuunuuda ka dambaysa walaalow naga daa buu yidhi waa laba walaalaho geeljirayaalaho midna uu tukado kuna aanu weligiisna weytu odhan marka neef geelu wax tabanayo oo uu haraado gaajoodo ama dhashiisa waayo oo uu tiiraanyoodo wuu goohaa gooh baa ka baxa ninkii lehna wuu la tiiraanyoodaa oo calooshiisu waxay noqotaa marba caloosha geelu sida ay tahay arrinkaas hees muujinaysa kuwa shubaasha ka mida iyana waxay odhanaysaa xalan gooday goohi kaa baxay gam i waayo xalan googoshii gaar isaga dhigay buu yidhi dhegaystayaal waxa aynu hore u soo sheegnay in bixintu geela adag tahay dhibaatada laga soo maray heliddiisa darteed sidaas waxaa caddaynaysa hees kale odhanayso maydha weytooy mulki nin u dhaqay meel xunse u maray maal uu bixiyiyo maquuno u diid buu yidhi deeqda oo ka mid ah deeqda oo ka mid ah qiyamka reer guuraaga soomaaliyeed aada u qadariya ayay haddana ku adag yihiin bixinta geela taas oo caddaynaysa sida loo jecel yahay waxaana tilmaamaya gabay uu isna tiriyey allahu naxariistee xaaji aadan afqallooc aan ku celiyo gabay uu tiriyey xaashi cali indhoole xididku xididkuugu roon iyo walaalku xiga mooyaane xakawdaada waagay go'doo lagu xabaalaayo xawadaada wiilkii ah oo ku xusi mooyaane xisaab li'i ragow yuu ku bixin geel xaqi cuslaaye bixinta geela iyo siday u adkeed waxaa kaloo muujinaya gabayo ama gabay uu tiriyey ninkii la odhan jiray samatar baxnaan gabaygan waxa uu ku sheegayaa ariga iyo lo'da in ay ku fiican tahay in lagu baxsho wixii qaan ah ama wixii deeq ahaan loo bixinayo geelase bixintiisa laga daayo oo nafta lagu ilaasho wuxuu yidhi ari iyo lo' baa lagu baxshaa aana kuu timide arlaaga geela a naftaa lagu ilaashaaye kolay aabbahaa tahay nin kale looma aamine e buu yidhi guurka iyo yaradka geela reer guuraaga qiimo weyn ayuu ku leeyahay nin la ohan ninkii ahaa cabdigalayax gabay uu tiriyey wuxuu ku sheegayaa in uu guurba isaga daayey bixinta yaradka aawgeed taasina wuxuu ku caddeeyey baydad ka mida gabaygiisii dheeraa oo uu ku yidhi barbaarnimo ma fiicnee waxaan buul u geli waayey oo aan dumarka baal uga maroo baarid iga yeelay basar kale ma fiirin basar kale ma fiirinne hashaan baaji leeyahaye baroodada ninkii ogi dad waa kaga bakhaylaaye heestu waxay muujinaysaa lexjeclada geela hees kale oo taa aan ka dheereen iyana waxay odhanaysaa oo hees heesaha shubaasha gabow baan ahay oo ma geda yeri oo ma guursado yaadan gabin baan guur isaga nacay buu yidhi intaas ayaannu ku soo gaabinaynaa barnaamijkeennii cawayska qaybtiisii afka dhaqanka iyo suugaanta inta aannu mar kale ku kulmayna mid la mida waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu admaase yahay macalin bashiir maxamuud cabdi oo nala socosinaya qaybtii afka dhaqanka iyo suugaanta barnaamijka caweyska idaacadda beerolaa magaalada beledweyne markanna waxaan idiin soo qabanayaa ruwaad xiiso badan waxaana dadka jalaya ka mid ah ilka case cali hiiraan iyo marshaale markaan arkaa jaab gashanay miya haddaan jaab kastan waayo sheeka ii keentabe adaa filna i keene waxaan lacag soo bixiya jaab gashan lacagta lacag miya marka tableetkan lacag miya
Hay, aniga indhasa- indhasa lacag lacag ma- lacago kugu dhaco cudurka Allahu akbar tableetkan jaabkan Lacagti- lacagtaan.
aan jaabka gashanaya ma allaada lacag waa lacagtaan aniga arkaaya waxaa leedahay miya safileeti waay warniyo salidaga dhaw lacag soo bixiya korankaa soo arkaya inteekaa soo arkaya warneba maqal war ma kuu sheegaa lacag bu waada haye lacag waa ee ma- ma i- kaaliga qaad waaye lacag waa lacag waa kaaliga qaada haa tableeti waan kule lacag waa War lacag waa taas anaa hube aniga haddaan lacag haysto hadal la'aan dhag dhag dhag dhag dhag qaybtaadaan kusii jira waa ogahay taas sheekaas ii keeni marka Waa ogahay.
iga dhaaf cali tableet baan kala jeexaya haddana waaye wax la egasay waaye wax ha tableetiga maxaad kuu goynaa maqas kaysa maqas salidaa lacagtaas jeebkaana kugu jirtaa ina Horta ciyaarta gacanta ka daa horta aniga lacagta jaabkii maxaa maad kaga i leedahay iga dhaaf cali ciyaarta iga dhaaf ku lacagta siin maayo kusii maayo aanba ku siinay ها عديسنا محمد، حكمة.
ما حكمة ها حكمة ها، ما xeel ma xeel الحل ما انا كنت تجري سينا haddaa isii jirta aniga ku siin maayo الحل عدنا سي على العقد انا ku كنت siin maayo saan ku siina anaa iskale waxay tahay ma ogtahay adiga meesha u wada ma ogtahay واي adiga واي واي واي هذا قاعد ma waaya waaya ma waaya واي قاعد ارض waxaan qaada we اه اغلبها تاميها aqlo waa اه مهما التلياني قاعد تاميها آه.
كل ما نجار فيس بقى baasa bagaar اه اغلب اغلب وعنا دبالك dabaalkan الوادي waa diiba اه دبالك اهم يا واي دبالك اهم اه اه maxaa sheegay waay Dhaadhigiisu.
maxaa sheegay اه اسمه aan ismuun ma aan isdhaafno هذا كده حياتك ma ana xaayaysa ani adiga ما انا كنت مركاك اللي واي aniga Ah.
war waxba haysiin ani adiga hadda Maanta- wax yar isiisa adiga wa waxba haysiin waxba kaaga unbaan واي واي maxaa qaade فيني علي وحا كوفي عن لعبتها انا وحا قسيس انا ما كنت تجري adu ilka xasoo waxaa ku fiican ismuun Ayaa- iyagu raahmo ساسني هذا ma waxaad qaad علي وما جوكت war waxaad qaad Ali, ma joogto.
lacagna waa haysaa qaad waate ورواك شلاي ما جوكت waa cariya وايه دبق دبق هرد انا هسه ما لها ما شاء الله يجري وايه اسكتك انا بكو اقن هدادا ورقدها قربن علي هيران والي اوغي هدادا ورقدها قربن نب نب نب ورقدها ورقدها ورقدها هدادا لين انا مش الك عسل تجيسو هاي مرينا انا كويا يا هرت ها اوكي هاي waxaa waaye dadka mogta qofka ra'yigiisa lama yeesa mogtahay waa gabar iyo waxaas laysma dhaho صح وا markii masaajid kaa maqan gabaray ku jiri kartaa mogtahay ها ها anigana ها.
macnaha waxaa waaye waxaan kaa rabay oo muraadkaygaan kuu sheegaa ninka cali hiiraan la dhihi jiray ma taqiin adiga horta waa ka soo mar walba xaafadeeda geeska u soo maraayo haa barabiyo Haa.
isaga oo sarxaha labiska yar yar- badan.
haa labiska Xarakada haa barabiyo horta aniga godob uu iga galay ninka asaga haa haye marka waxaan rabaa inaad ila caawiso waxaan rabaa ninka inaan ka aarsaan rabaa waa kula caawinaa wax laakiin oo Wixii- macquul ii sheeg macquul waaye, lama- lama- lama dilaayo lama xaraayo waxba Haye.
lagu samayn maayo Haye.
markaad aragto mar allaala Haa.
waa salaamay markaad salaamto ها يا آه.
علي علي waa waalatay dhahay macaaf ma qabtaa halaas bay dhigi kartaa asaga rabaa miyaa in oo tishuush la geliyo waa kuu samayn karaa halaas la Sameena waa iisama dhaha alla iisag آه، بلد أي قلتها وعدها.
waaye هاي.
hayo jimcana aan saragno إن شاء الله.
haddii ilahayd بيجي maya باب إيه.
wixii ka soo baxay هاي.
haddii ilahayd ya واي.
jaaw saas ku dheh haye haye Haye.
iyo alwaa kana caliiraanka waa kamugo haddaan waalaa shaqadeed waajibkayga haddaan gudanaa waa ku bilaabaana shib ii dheh waaba ii soo socdaay haddaan u sheego calee war qofyo see tahay arrinta lee farayaan dhahaa caliyow inteenkaa soo raacday makase jidcadaha markaa soo maraysa waa ku arkaayno maxaa soo orodka daba socday ee orodka intaas leeg maxaa jirto ma wax dhib ma jiro horta ilaahay maku soo caafiyey seetaa walaalo ilah muku caafiyo maxaa waay ee may walaalo waxaa maqlay inaa waalatay marka Inaad waalatay?
haa allah allah hadda seetaa se isku daye waay waa waale war iska tag filna noo keentamiya saasaa maqal walaalo sheekadaas ma bilowda adigana hee orod orod orod shaqo Maxaa yeelo ordaa?
shaqalaada ku haysay orod shaqo yeelo ilan waalidaaba run eh warrooy orod orod orod hay waa waalanta Waa kacwa. abba waa mahadsantaa koodhe ya Yaan walaalo waa kaa naxay, Ilaahay waa inaan caafimaad- ilmaha ku- maa ku- maa ku caafimaad keensiiyo.
taama ilaahay wuu siiye Haye.
orod iska tag oo waa iska baxa laakiin allah ku cafi walaalo quraa isaa may may may orod iska tag yaa alla ama waalidaaba quraan run ay eh.
saarna ma isdaaweyna Wallahi adigu waa- kuma taal war addiin ilaahay ilaahay baa cali nin waan yaabina lee wau yaab bal qodha ay xeradaa ka waran aniga waxay leedahay waa waalayaa la yiri yabow bal ka waran ilaahay maku caafiye مسكين مسكين ورد ورد يا قد كله وعيلتها اسكو ما عرفت قف بلا ادنى اسكو خدم خدم كرتا ممكن ما بروبلم
وراي siin guri rabe اي xalab taleefka iimaan ku dhah ولا اي شيء قولي آه، قولي أنا ليش أنا؟
عساك war بريال bal iska aamus waran ku ah Haye.
ninka cali hiiraan ahay اه cali hiiraan ninka odaga ah ninka bsi ninka fiican waxaa fiican qofka marka wax ku siiyo adna markaa xishan gacantaada gaar aad iyo aad maalin hore saan mau ii celis xoogaa lacagaa lodid looga soo diray Haye.
waa soo maqla isoo tirsaan ku qabtay no Haye.
dhab marka jeebka u gashay Saas waa.
bileetii ahayd kana ahayd ما waa lacag socol yahay waa lagu waa lagu yaqaan asaga waxa waa yahay mi xoogay jidka ku gashay bidhacdeero aboowow Ah.
gacaliyow Ah, ah, aboobto ah.
ayeeyo waalidka dhan waa ku dhahaa abootaana Ah, ah.
ku dhihin male calaayi xaal ninkii wuxuu gaaray heer uu jidka ku qaylto inaa xoogaa camal ugu ceedo إذا وجدك وجدك إنا أوقات لله.
حق ما يقول لا حق ما يقول بس ما كلها.
ها بسم ونيك سبحانه ويقول مركو حان ربها Ah, نيك شيك عصب بالله haye أنا على أساس بقول دافع أنا ma كأرسل tumaynaa ma tumaynaa ميا ميا أنا كأرسل ربها ما تميز مدلس haye تقال ده مكو قلي هاي هاي.
هل حب لا يقعونه haye علي مركا أركتو علي بر علي هاي بسم الله الرحمن الرحيم إلهي مكو عافية واو هلا تعال وقول هاي آه.
تكا عيسو شيقي آه.
هذا مكو تقول هذه يا لا آه.
أم قول قيسي أوتك أما أملك أركت ha halahaas leh cirka ila geliya waana u bilaabay jaa xaafadii dhana u sheegay Ha.
kulli hay see taha qof kasta dhaweysa Ha.
waxaan warqadaha inuu kurbiyo Waa wax- wax telefoon ku ridaynaa, wax telefoon.
qaba buufiska waxaa lahaa Ah.
oo zaa'ida anaa wagtay Ah, bacaa lagu xidhay hebla ma Ha.
kurbiyo bacaan ku xidhayna بسم الله kowde waxaan kaa rabaa intaad dhisaan is waa soo socda Waa- waa intuu soo socda intuu soo- waa kaa tegaa Iga adiga leexo.
ku bilaabo iga leexo hawadaan geliyaa Ah, hawada, xilka hawada.
geliyaa.
anaa wagtay warqaa gurguurtaan warqaa gurguurta iska dhaafadi Ayaa, ayaa, waa kaa tagayaa. U bilow, ah.
beenaan kuu sheegay waxaan ku dhihi waa soo socdaa waa xarakee hoya laakiin haddii cusbi iyo sokor aad aad isku dari weysa Marsa!
asalaamu calaykum war ii waran ii waranayow Leew, laa caadi, caadi, caadi, ilaaha ila allah عفوا كول انت مكو اركن بني war xaaladaada ka waran barto ورني هو بص الحمد لله اليوم ترى warniyow oo ninkii cali hiiraan ahayow waxaa la yidhi waa waashsiyaa la yidhahebe يا waa waalatayaa maqlay
واولي Wa- saasaan maqli aniga magaalada dhan inaa waalati aa ku jirtaa haddana waa ma ila fiicantid haddana ma ila fiicantid معاتري waa ninkaas inaa inaa waalatiyaa la ii sheegay واولي ha haddana caadi maba ahaba ninkaan ya ورني فير هذيك أي.
مقل يا كو مقلا، يا كو مقلا.
مدا كو شيغا haye waxyaabaha doqonnimada anaa ilay imaano raal ah aad aan aniga ilay fiyoway imaan waxyaabaha anaadi labana saaxiib aan ahayn saaxiib mani saacadaan laga laakiin bala waxyaabaha doqonnimada ilay imaan adiga waa waalantahay kow dhe raal Soco, soco, ahaw lee.
raal ahaw raal ahaw anagoo fil noo keen waa waalan yahay xitaa qof kastaba ma waalata ma waalata seetaa caafimaadkaada Ani ma- ani ma- ma- ma- ma waalo iska mawaaliyin mise anaa waalo Ha, war annaga yaaba aragna oo kaana migi jeedan miya inaan aniga caadi ahay xitaa waa waalay waa waalay see tahay caafimaadkaaga sawa socodkayga maa ka qaldan yihiin ma aniga maxaa dhacay bal aan socdo bal sawa socodkayga okay aniga okay kulli okay laakiin dadkan waa bala yaabanahay allahu akbar ma waalad caafimaadkaada ka waran mababababa intay ka baxda say tahay arara hor aniga finlema noo keeneen annagoo soo jeednay ka waran illiin waxaas xaarta adiga cali War, cali war, cali والله لعب لعب كسيمة أنا قلت war lacag ma- war lacag ma- كل أنا أنا أسكر لعب war ka dara- war lacag ugu- أنا أنا قلت war لعب lacag أنا ugu masar- أسكر walaalo.
والله أنا أسكر علي.
قلت أنا كسيمة لعب Isma warat adiga.
معي قلت من Alla wixii sheegay waa run.
سوتان كرت أنا أبي Ah, war lacag ma- أنا قلت أنا تذكر أبي كبير كبته Walaalo- walaalo aan ku xirxirno, yaa.
أنا هذا ما تكلم maya ما maya ha.
حكى أنا ما تكلم.
cafi masaamixaa عفي عفي ما أردت عفي، مية.
العاقل هدان كسيو هدان كسيو أنا كلاي الله لا ردي cali أردت ترى bs allah ku caafiyo bs ما أنا أنا جدير ah bs intaan ka baxa iga leex waaye بح war ma istaan meesha waalidaan ku geyno walaalo wala بح بكتا بكا بكا جا hay hay تكتا تكا تكا saacadahan camal wuu imaan jiraye maxaa ku dhacay waayaal hadha ma shaqadii ku cuslaatay odagii alla ilaa wadaadka ii soo arooribo wuu maqan yahay saacadaha camal wuu iska imaan jiro iska qadin jiro iska nasi jiro gurigiisa iska seexa jire ma aqaan wax ku dhaca acuudu billahi min shaytaani rajiim ilaahu soo arooribo iska maqan yahay baryaha ma ayaantaa dhan saan nagu soo daadaabooyaa ma aqaan wax ku dhacay maxaa ku dhacay bismillahi raxmaan raxiim ilaahay soo aruuriy ma aqaan waxaan sheegay meelaan ka raadiyay ma aqaan aniga qof weyn oo kaa tagtay oo iska soo daahayso mar kasta wuxuu ku maqan yahay aadan ogeyn wararkeeday leedahay bal allaha soo aroori waa weydiiyaa muxuu kusoo daha waa in la weydiiyaa muxuu kusoo daha mar walba labadan beri daahooga u keena meeshuu ka keena asaa og waa in la wareystaa xaggee kusoo dahda waa in la yidhaahdaa ha allaha soo aroori oo foota gadoon foora gadoontaa keentay maxaa kugu dhaca xaggee si jirta usoo dahay Eh, oo gaala janisti kalma diidaadan maya waxaa lagu arki jirna kugu arkayo ano ها waxaan kugu arki jirna aan kugu arkay aan kugu arkayo dadkaa kusoo yimi waa waalan yahay haddana waa waalan yahaa haa maadaa waalan maya dadkaa kusoo dhalan miya usoo sheeg sheeg diris orod u takas faaduq u tag ismaaciil faaduq u tagta waxaa tiraa ninkii xiga waa sheeg orda kaale soo dheh wax orod waa waaliya ana cidna ima dhihine ana gurigaygan ku jira aan saa ugu jiro meeshaad iiga tagtaan fadhiyaaye maxaa adaanba kula yaabanaa noocaad Ani maxaan kula yaabaya? Ani maxaan kula yaabaya?
waxaan kugu leeyahay xallo faragadoobe ilmo maad qajac qajac qaliijo wasan maxaa kula yaabe maxaa kula yaabe waan kula yaabanahay dadka maxay ku yidhaha waa waalan tahay dadka maya soo dheh soo dheh waalidaa kaa dhaba maya soo dheh waa orod soo dheh Ninka soo- u tag diris inta u tagto waxaa tiraa qajac qajac qaliijo wasan soo dheh orod ninka xiga waa sheeg soo soo sheeg orod soo sheeg sheeg ee maanta soo waxaa sheeg ugu sheeg celcelinaysaa waxaa ugu celcelinaysaa marka qajac qajacda iga dade iga daafno hal xaajo waa jirin tahay allah ku Aan- anbaa caafimaad jirin.
ku xanuunayso Maanaa jirin.
maya mana jirna maya maya maya ma jirin maya mana maya maya maya ma sug sug qadaa ku keenaa fadhiiso meeshaan qadan ku keenaya qadaa ku qadan keenaa awgeed keenaya.
ma jirin mid waa fiyooda aniga qadada awal marka horeeto waa ii keeni jirta qadan ku keenahayd ugudaas kugu jirta orod orod orod ma orod allah ku caafiye allah ku caafiye allah ku caafiye allah ku caafiye ani ma waalin Ani isaa dib- wallahi billahi ma waalin waale finland bay keeneen waa kaa tega mid kale ku imana waraaye ilaahay ma ku caafiyo caafimaad ka war ninkii waa waastaa la yiri waa kaa tega mid kale bal anima waalan war qaandarra oo dadkaan ila waalan yihiin aniga ilaa waa waalan yihiin adigaa waalan aniga se waalan qof kas marku ku imaado kulli ma waalan asagaa ma waalan markaasu aniga ule ma waalanta aniga ile aniga ile ma waalanta qof waalan oo qof biyo dhaha ma waalanta weligay waalan war dadkaan ayaga dadka hadla oo qof kasta dhaayo adoo gul- adoo fiican ee guleey waa waalantahay
هذا اي قدر إيه. لا اله إلا- ninkii odaga ahaa ورنك عادي سواستي أمي.
hadi waa xilxilin maqlino بسم الله beledka dhan kull islaantii aan- aan mar- maalahan ku arkaa la sheegaya Ha.
mogtahay islaantii iyo oo qaba xataa ها dadka dawaa shataa naa kuma xiranta mogtahay سحوة miskiinka nin weerkaas aniga la marin horta hadda waa utagayna waa soo fiirina Aan soo fiirina.
maamulna kuma sheekayna Aan soo fiirina.
waa soo arkayna bas wey duq waxaan ka cabsan في منك عادي مع مقالة دن واقش war guriga lagu buuqsan Ha.
yahay dhowr manaan soo aqmar gurigiis لا اله ya ninka waxaan umana meel wuxuu tagaan ku wareegay عادي ما وحاس بكاني بدني بسرعة سرعة بكع بكع بكع بقع بقع صوت عمالك انا بوعرك بربي مالي اساسا انا اللي ابو قوس تبا مالي السلام عليكم هاي والورهم منان كاوس ادي تسمعها منك ورا مش كورا منك علي هان ربني ninkii caliha ma aqaan waxaan ka sheegay waa qasan yahay isaga dhan shoog u qaado ma aqaan wax ku dhacay ها كل عني بلد كان أستاذ بلد والي اما ودد لها اما ودد لها أما تدري.
hadowra man dadkaas ku duufa لا اله لا، الا لا، انا ما- ما- بكلاي ما وقته هنا عادي بعد يا وفيل هنا عادي aad بعد.
kolay saaxiibaatiina idinkuma duufi هاي- doono هاي.
koleyti orda iska آه.
baxa orda هاي هاي والله صاحب قاسم ولا ساعة ولا ساعة كاس ولا
علي والعلي ورمبو إيه ورم، صفر.
لو إيه.
تعمل الحمد لله هو في عنا أيوة.
ودواني ها هاي ما ساتاي اي ورن هاي انا وانت انت انا سو شيء مركب في ابا تابع بلا تابع عادي هاي هاي سي واحد لو شاقي هرت مبتي aniga hadda waa waalan يا waa waalanaa ما ادري waa سانا waalanaa laakiin hal mid aan idiin sheegaa هاي adinka aa hadda soo waalateen هاي انا عندك ما بالك adinka hadda soo waalateen انا ما انا ما والله يا بالك لا سوالة يا أصلا يا سوالة أنا- انا بالك أنا وهلا أنا وهلا أنا وهلا
waayadas ayaa ugu dambaysay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka caweyska idaacadda beerlaha magaalada baladweyne waxaana barnaamijka la socosinaya anigoo maxamed cabdisaneya in barnaamijkan midnimada dokumentaano waxaan idinka tegaa saa nabadgelyo